wasaaradda waxbarashada hiidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa si rasmi ah u shaacisay natiijada imtixaanaadka shahaadiga iyo fasalka sideedaad ee sana dugsiyeedka labada kun labaatan iyo afarta labada kun iyo shan iyo labaatanka imtixaanaadka shahaadiga iyo fasalka sideedaad ee sana dugsiyeedka labada kun labaatan iyo afarta labada kun iyo shan iyo labaatanka ayaa waxaa la qaaday kowda juun ilaa iyo afarta juun ee labada kun iyo shan iyo labaatanka islamarkaana waxaa imtixaamka lagu galay labaatan iyo saddex xarumood oo ku kala yaala koob iyo toban degmo oo ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland waxa ayna wasaaraddu qaadaysaa sanadkii sideedaad oo xiriira kaalinta koowaad waxaa ku guulaystay maxamed xasan cumar cabdi oo ka socda dugsiga doolow ee degmada doolow celcelis ahaana wuxuu helay siddeetan iyo siddeed dhibic shan kaalinta labaadna waxaa soo gashay nimco maxamed cashar cabdi oo ka timid dugsiga badar ee magaalada kismaayo celcelis ahaana waxay heshay siddeetan iyo siddeed dhibic saddex sideede kaalinta saddexaadna waxaa ee soo galay ee cabdikhani ibraahim xasan diiriye oo wax ka barta dugsiga jubba ee primary ee degmada ee baardheere celcelis ahaanna wuxuu helay siddeetan iyo siddeed dhibic labo ku-xigeenka madaxa imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashada jubbaland cabdisamed cabaas dhaqane ayaa waxa uu ka warbixiyey natiijada imtixaanaadka fasalka sideedaad ee sana dugsiyeedka labada kun labaatan iyo afarta labada kun iyo shan iyo labaatanka ardayda tobanka kaalimood ugu sarreysa sana dugsiyeedka laba kun labaatan iyo afar laba kun labaatan iyo shan imtixaanka galay kow maxamed xasan cumar cabdi ka yimid degmada doolow dugsiga doolow primary celcelis siddeetan iyo siddeed dhibic shan kaalinta koowaad labo nimco maxamed anshar cabdi degmada kismaayo iskuulka beder celcelis siddeetan iyo siddeed dhibic soddon iyo siddeed saddex cabdiqani ibraahim xasan diiriye degmada baardheer iskuulka jubba primary celcelis siddeetan iyo siddeed dhibic labaatan iyo shan saddex fatxi cabdinuur axmed cusmaan iskuulka kisma degmada kismaayo iskuulka horyaal celceliska siddeetan iyo siddeed dhibic hal saddex kaalinta afraad ardo weli sahal weyrax degmada luuq iskuulka alfurqoon primary celcelis siddeetan iyo siddeed kaalinta lixaad maxamuud maxamed cabdiraxmaan degmada kismaayo iskuulka faanoole celcelis siddeetan iyo toddoba dhibic laba shan celceliska tobanka dugsi ee ugu sarreysa sana dugsiyeedka laba kun labaatan iyo shan amiin laba kun labaatan iyo afar laba kun labaatan iyo shan dugsiga koowaad oo kaalinta koowaad gala waa boyle gobolka gado degmada luuq celcelis siddeetan iyo saddex hal saddex iskuulka labaad jaalisiyaad gobolka gado degmada buurdhowo celcelis siddeetan iyo kow hal siddeetan iyo kow dhibic toddoba siddeed iskuulka saddexaad buula guduud primary gobolka jubbada hoose degmada kismaayo celcelis toddobaatan iyo siddeed dhibic saddex hal natiijada imtixaanaadka fasalka sideedaad ee jubbaland sana dugsiyeedka labada kun labaatan iyo afarta labada kun iyo shan iyo labaatanka waxay caddaysay guusha iyo dadaalka ardayda waalidiinta iyo macallimiinta ay muujiyeen in ka badan shan kun oo arday ayaa u fadhiisatay imtixaanaadka waxaana ka gudbay ku dhowaad dhammaan taas oo ka turjumaysa horumarka waxbarashada ee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland guulaha ardayda kaalmaha hore ka galay waxay dhiirigelin u yihiin dhammaan dhallinyarada kale iyagoo tusaale u ah in dadaal joogtaa ay samayn karaan si markaasi mustaqbalkoodu u noqdo mid ifaya waxayna wasaaradda waxbarashada jubbaland ay ballan qaaday in guulahan lasii xoojin doono si mustaqbalka carruurta jubbaland ay u noqdaan mid ifaya